أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus saaka idiin hayso kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay hay-adda caalamiga ayaa sheegtay in aqoonsi ku sheegay yuhuudda ee somalilan uu muujado siyaasideed ka kiciyey geeska afrika iyo dalalka carabta wilaaya saamiga ee galguduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta haweenka ku dhaqan degmada buwa qable wilaaya saamiga ee hiiraan ayaa hadiyado xola nool geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bokool
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa subaxnimo jimcaha taariikhdna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan hay-ad caalami ayaa sheegtay in aqoonsigii ku sheegay yuhuudda ee somalilan uu mawjado siyaasadeed ka kiciyey geeska afrika iyo dalalka carabta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba i s s oo ah hay-ad caalamiya oo inta badan ka faalloota arrimaha amniga iyo siyaasadda afrika ayaa daraasaad ka samaysay aqoonsiga yuhuudda ee maamulka jaaldirirka somalilan hay-addan ayaa sheegtay in aqoonsigani uu kiciyey mawjado siyaasadeed oo ka dhacay geeska afrika iyo guud ahaan dunida carabta sidoo kalena uu sii huriyey xaaladda cakiran ee ka dhex aloosan maamulada muqdisho iyo hargeysa maamulka villa soomaaliya iyo ururo badan oo caalami ah sida a u u n e u igad iyo jaamacadda carabta ayay warbixintu xustay in dhammaantood ay cambaareeyeen tallaabadaasi iyagoo ku dooday inay jebinayso midnimada dhuleed ee soomaaliya iyo heshiisyada midooda afrika mucadku waxauu tibaaxay in midooda afrika uu adeegsaday lahjad adag oo uu ku difaacayo midnimada dhuleed ee soomaaliya taasuu qaboojisay doodii ku saabsaneed arrintaas somalilan balse aan soo saarin xal siyaasadeed oo laysku raacsan yahay xogtu waxay tibaaxaysaa in somalilan doodeedu tahay inay xorowday kii midoogii ay la gashay soomaaliyana uu ahaa go-aan iyadu ay qaadatay sidaa daraaddeedna ay xaqu leedahay inay go-aankaasi dib uga laabato hay-addan ayaa sheegtay in a u ay ka taxdirayso inay dejiso hanaan cusub oo goosasho ah maadaama geeska afrika uu yahay gobolka keliya ee afrika ay ka dhasheen dalal cusub oo goosasho ku yimid sida eritreya iyo south sudan kuwaasoo la daalaadhacaya dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa amni tan iyo markii ay go-een daraasaddu waxay sheegtay in gooni isutaagga somalilan uu caqabad ku yahay afrika fikirka soomaali weyn kaasoo ku salaysan in dhammaan dadka soomaalida ah lagu mideeyo hal qaran sidoo kale wuxuu meesha ka saaraya ayay tiri aragtida ah in xasiloonidu ku timaado isdugaashiga israysan hay-adda i s s waxay ku talisay in midooda afrika uusan ku ekaan dood sharciga oo ku saabsan xuduudaha gumaysiga balse uu horumaryo xal siyaasadeed oo ku dhisan ayay tiri wadahadal iyo ilaalinta midnimada dalalka xubnaha ka ah warbixintu waxay xustay in aqoonsiga yuhuudda uu mideeyey dalal badan oo afrika oo ka soo horjeeda maamulka somalilan maadaama uu ka yimid cid ka baxsan afrika islamarkaana taabanaya mabda' asaasi ah oo u yaala midooda afrika kiiska somalilan wuxuu muujin karaa ayay tiri warbixintu in xasiloonida dalalka aysan ku xirnayn oo keliya isku ekaanshaha bulshada balse ay door ka ciyaarayaan arrimo ay ka mid yihiin dhismaha hay-adda dowladda iyo habka loo maareeyo kala duwanaanshaha ugu dambeyn daraasaddu waxay ku talinaysaa in midowda afrika looga baahan yahay inuu xoojiyo doorkiisa oo uu raadiyo xal siyaasadeed oo ku aadan wadahadalka soomaaliya iyo somalilan si looga hortago gacan shisheeye loona xaliyo muranka muddada dheer soo taagnaa jazaaka allaahu khayran walaalka abushiba haweenka ku dhaqan degmada buwa qabluula sahmiga hiiraan ayaa hadiyada xoolanool a ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta eribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas walaalkiin cabdiqani moxamed ee warbixintaasi inuu faahfaahinayo iyadoo marnaba aan la dafiri karin doorka muuqda ee haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ay ku leeyihiin samata bixinta jihaadka ka aloolsan bariga afrika ayaa si gaar ah haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada hiiraan waxa ay muujiyeen kaalin lama ilaawan ah oo ku aadan garab istaaga walaalahooda ku ribaadaya furimaha dagaalka ee wilaayadaasi saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxa ay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada hiiraan kaalin libaax leh ka geysteen garab istaaga halyeeyada mujaahidiinta ee sanka dhulka ugu jiiday xamladii murtad gurguurta uu kusoo qaaday wilaayaad ka dhaca bartamaha soomaaliya munaasabad dhowaan ka dhacday magaalada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan buqa qable kusoo bandhigeen hadayaad isugu jira xoolo nool iyo agab ciidan waxay munaasabadda kusoo bandhigeen lix neef oo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ku dhowaad shan boqol oo xabo oo cagada galaysan ah iyo agabyo kale oo muhiim u ah ciidanka munaasabadii ay ku wareejinayeen hadaayaadka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qaar ka mid ah haweenka muslimaadka sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo goobta ka hadlay ayaa haweenka muslimaadka ee buqa qable ku bogaadiyey kaalintooda jihaadka allah mahadsan muslimiin naga dhigay lagu kulmiyey xafladan khayrka badan leh ee loogu magac daray ummu camaara taasoo hablaha muslimaadka ee ku dhaqan muxaafadada buqa qable ee xarunta walaayada hiiraan ku wareejinahaya agabkaa hadda hortayna yaallo aada u jeediin iyo xoolihii noolaa ee geela ilaahay jalla wacalaa waxaan leenahay waa kaalinka ay jihaadka ku lahaayeene fii miisaani xasanaatihim allah u saara baan leenahay waana khidmatlmujaahidiin qaybta laga rabo hablaha muslimaadka kaalinka ay jihaadka ku leeyihiin camal la qabto midka ugu fadliga badan leh inuu yahay aljihaadu fii sabiiliillah jihaadkana nafna waa lagu bixiyaa maalna waa lagu bixiyaa carabkana cadow waa lagula dagaalamaa intaba marka kaalinka ay gabdhuhu istaageen oo ay maanta ummu camaara ay ku dayanahayaan kaalin aad u qiimi badan weeye oo dayasho wanaagsan bayna mudan yihiin gabdhaha ku dhaqan walaayada hiiraan gaar ahaan xarunta walaayada ee buqa qable waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay naqiib moxamed sheekh oo ka mid ah waxgaradka wilaayada hiiraan isagoona ka guddoomay gabdhaha muslimaadka hadaayaadkii kala duwanaa ee ay soo diyaariyeen wuxuuna ku wareejiyey wilaayada si ay u sii gaarsiiyaan ciidanka ku sugan furmaha hore bacda axamdulilaahi tacaala waxaan halkan ugu mahad celinaynaa xarakatu shawal mujaahidiin waxaan halkan sidoo kale ugu mahad celinayaa gabdhaha muslimaadka ah ay ugu horeeyaan daaciyaadka degmada buqa qable hadaayaadka faraha badan ay soo bandhigeen oo maanta ku wareejinayaan walaalahooda mujaahidiinta waa ugu mahad celinaynaa si raggii iga horrey ay sheegeen xilli maxaa la yidhaahdaa adag kulaylkiisa iyo khayrkiisaba leh hantadan intaan la eg oo iskugu jirto nool iyo mood inay soo bandhigaan waa wax loogu mahad celiyo lagu ammaano lagu xasuusto mana aha markii ugu horraysay waxaan u joognay ayagoo geel bixiyey ayagoo bixiyey hubkii cadowga lagula daalami lahay noocyadiis kala duwan hadduu yahay qoryaha midiyaha iyo noocyo kale halka aan kusoo koobi karin weligoodna iyo daa'iman oo abadan ay dul ay garab istaagnaayeen walaalahooda mujaahidiinta waxaan leenahay amtaashiinoo kale allaha badiyo ajarkiinina allaha badiyo walaalayaal sidaad hidaayaadka usoo gudbiseen aad ii wakiilateen waa idinkala guddoomay anigana waxaan ku wareejinayaa walaayada islaamiga hiiraan khaasatan degmada buqa qable ee maanta munaasabadda ay ka dhacayso inay ku wareejiyaan dadkii loogu taragaliyo furmaha joogiyo mujaahidiinta ah ugu dambeyn waxaa dhankooda goobta ka hadlay haweenka degmada buqa qableh ee soo bandhigay hadaayaadka ونحن أخواتكم المسلمات المجاهدات الأنصاريات والمهاجرات وثمرة جهادكم المبارك الذي قام على أرض الصومال فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ولقد علم القاصي والداني على أنكم لا تقبلوا الهوان والدون ولا تنامون على الضيم وإن رمتنا الدنيا بأجمعها عن قوس واحد وهذا من المسلمات حتى لدى الأعداء ولقد أخرجت مراكز ومؤسسات التعليم في الولايات الإسلامية عموما جيلا يلتحق بتلك القافلة ومددا يمدها وعندها تغلب الروم وتهزم إن شاء الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم waxaan halkan ku wareejinaynaa agabyo kala duwan iyo xoolo nool agabyahaas iyo xoolahaas ay wareejinayaan gabdhaha muslimaadka ee muhaajiriin iyo ansaar bale oo iska kaalmaystay garab istaaga mujaahidiinta waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo agabkaasi ragga mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furamaha wilaayaadka kala duwan raggaas oo cadowga la xisaabtamay hurdo iyo hoyaad u diiday agabyadaasi waxay ka kooban yihiin sida soo socota kow waxaa ka mid ah tiro geel ah ay gabdhaha bixiyeen ay ugu talagaleen ragga furimaha ku jilbi xiran inay ku hilibaystaan waxaa ka mid ah afar boqol afartan iyo afar caag dahaar waxaa ka mid ah lix iyo labaatan loor oo buskud ah waxaa ka mid ah afar bac shareec bacyaha waaweyn ah waxaa ka mid a laba loor oo qaxwo ah iyo hal loor oo sokor ah mudankooda ma ahaanin laakiin waxaa weeye tabarta gabdhaha ayay noqotay intaa inka badan inay bixiyaan insha allahu tacaala diyaar bay u yihiin ragga mujaahidiinta waxaan leenahay garabkiina ayaan nahay horena waan u hayn hadda kadibna waan ahaan doonaa waxaan horta u mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaalana waafajiye waafajinta allah subxaana wa tacaala ayaa iskale waxaan halkan fariin ugu dirayaa dadka mujaahidiinta ah ku jilba xiran ee la xisaabtamaya cadowga idinka keligiina ma la xisaabtamaysaan cadowga annakana waan la xisaabtamayna insha allah waxa la difaacaya waa annaka waxa la difaacaya waa xijaabkeenna waxa la difaacaya waa sharafteenna geelaas waxaan u bixinay inay mujaahidiinta ay ku hilbaystaan insha allah waan la xoreyn doonaa meel kasta ay gaalada joogto waa qayb ka mid ah awoodda iyo tamarta ku keedsan haweenka muslimaadka oo ay bannaanka keeneen gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada buqa qableh ee xarunta wilaayada hiiraan jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaaya islaamiga ee bakool faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen waxaa weli si dardar leh kaga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool howlihii gurmadka ee ay wadeen guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool oo wakiilka guddiga guud ee abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab inka badan boqol qoys oo ku nool degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay howlahan qaybinta raashinka oo guddiga uu ka qeybiya degmada iyo deegaanada ku dhow goob fagaaraha oo ku taalla degmada rabdhuure waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah kuwaasoo in badan oo ka mid ah ka faa'iidaystay qeybinta raashinkan uu guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool uu ka sameeyey degmada mid ka mid a culummada degmada ayaa ugu horreyn kelimad tawciyaha ka jeediyay goobtii dadkan ay isugu soo baxeen kolayse wadni wada dhiigay mayka ognagee kamid magaalada rabdhuure oo walaayada islaamkii raashinninka qeybiyahaayta marka mayla fadeeya horta awalan ilaahay subxaana wa tacaala obsidiisaan isdardaaramaana marka hoob ilaahay subxaana wa tacaala unu ku obsadan ilaahay subxaana wa tacaala abaartadadan fududaaye irsaagan beel unun faladaana dadunku sheene ilaahay subxaana wa tacaala irsaagdanin waasiciye hoob ilaahay subxaana wa tacaala irsaagdanin waasiciyoona abaarta fudud iyo sidaaslaybu ilaahay mayle waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja lanqallaala lanka ilaahay subxaana wa tacaala ku obsada ilaahay subxaana wa tacaala makhraj yaan weeleen fudeedi aan weele ilaahay subxaana wa tacaala meel oo uleyskiisuga hataabadi musughayna dareemi anku baxsadaa waa ilaahay subxaana wa tacaala aan weele qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay raashinkan uu qaybiyey guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa iyagana sidan ku cabbiray farxadooda akhyaare u noqo dadwiinagi degmadii rabdhuuree eeka walaaleedayn haneen gurmadeen raashin fayle saliid sokor galiila nasii taasa walaaleedayna muslimiinta walayaagayn odayaalkayn akhyaartayn yaanka mahadayaana ilaahanku abaalmari jazaakumullaahu khayran taas oo geeg una roogna eed iyo eedanka mahasana raashin faydla lana sii yasaas ya sheegan ilaahay may ku tuugane anti walaaleedayna muslimiinta galantiyo korkaweel gaalada alle noo ibi ya taasa ilaahay ku tuugan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay mahad ishukruskulle geeka oo degmada rabdhuur raashin farac badan oo gadley i saliid i sokor e ka qaadani ilaahay ama hadle walaalooga mujaahidiinta i guddiga abaaraha dadki ha ka dadaalay arrintan ha ku shagay ilaahay ama hadyaana ka bacda walaalahaasa mahadsan qolba arrada hadee abaari iyo uleesi i walba isku jari sida inka wanaag badnaaytay anka maamul samaytiya iyo la teegana raashin nadiif aho ilaahay han qaadiya kolba geek meel ka qaado lahayna halkasta geek iyo surugna alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ka bacd walaalo ka mahadsan aye ka mahadsan mayba roogna degmadii rag dhowre maanta maynana siay raashin masaakiintii oo muslimiinta dabaa legahay hankatala gaaliyaana nasi ilaahay ka mahadsan islaamka ka mahadsan kankina siahaniilatawiya ka mahadsanna galey isokor isaliidana nasi alhamdulilah ilaahay gaalada jibi islaamka galantiis korka weela gaalada ti heesayt alle ka weela barwaagana alle nasay laankina sayna ilaahay ajarku say mujaahidiinta galantiyo kor alle ka weela gaalada yahuudiya nasaaraba hoos alle marsay talaadii oo ilaahay ku burburi meel beroogan ilaahayna difac muslimka galantiis kor alle ka weela meeli anka jeelin unen anka jeelina diinta i raayada islaamka alle ninka teega nasari ilaahayna si ilaahay diintayna niili kor weela gaalana noo hoos mari guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool ayaa horey uga qeybiyey raashinkan deegaano hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool jazaaka allaahu kheyran walaalka abuu xasaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga galandulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliya waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumaadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala hadiinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين